wuxuu sheegu uhi waxaa sunno ah in looga warqalo ilmihii labaa ee dhashay bishaatayni laba neef oo adhi wa jaariyatin wa can jaariyatin inantiina bishaatin neef adhiga maxaa yeelay rasuulka caisha ayaa waxaashe rasuulka ilaahay baana faray in aanu inankana laba neef u qallo inantana neef aanu u qallo dee meelo fara badan oo ay niskaa ay isu ahaayeen ayaa jirtay xagga magta waxyaalo fara badan markaa waa iska sunna untaa in la idhaha neef keliya inankiiba haddii loo qalo waa ku filayo anahu sala l caqa can ilxasan walxusein kabshan kabshan wan wan ayuu u qalay xasan iyo xusein ayaa la yidhi xadiis bay ku sugnaatay abu daawuud warinaya nasaa-i iyo malik waxa haddaba uu yidhi sheekhu waana taynu soo tilmaanay dee xadiisa ku soo aroortay waana shay sunnahe waajib ma aha haddaba wuxuu yihi sheekhu wasinuhaa neefkaa lagaga wa neefafkaa lagaga walqalaya da-deeda wa salaamatuhaa iyo ka nabadgelkeeda ceebihii ay ka nabad gasho walakli iyo cunidii laga cunayey watasaduq walaklu iyo cunidii la cunayey watasaduqu iyo sadaqadaysigii kal udxiyati udxiyadii sunno ahayd unbuu la mid yahay maxaa yeelay waa shay la gowracayo sunno ah udxiyadii ayay markaa shabaxday marka ay xaalo wax la yidhahdo ku sameeyeyo yani haddii xugun xugun hore lagu wareejiyay xaalaa la yidhahdaa wayusanu waxaa la suneeya dabxuhaa in la kariyo ayaa la suneeya walaa yugsaru cadmu laf la jebin maayo wa an tudbaxa yowma saabici wilaadatihi maalinta dhalashadiisa ku toddoba in la gowraco ayaa la suneeya wayusamaa fiihi waana loo magac bixin wa yuxlaqu ra'su madaxiisana waa la xiri bacda dabxiha intii la gowracay dabadeed wayutasadaqu waxaa la sadaqaysanayaa biziinatihi timaha miisaankooda oo dahaban aw fidatan wa yu-adanu waa lagu aadaanayaa fii udunihi dhegtiisa xiina yuulad marka la dhalo wa yuxanaku waxaadan xaragga loo gelin bitamrin waxau sheekhu yidhi waxyaalihii loo sunaynayey ayuu haddaba halkan inooga galay walqashi wuxu uhi waysanu dabkuha waxaa la suneeyaa in la kariyo sidii dee welimooyinkii allabaryadii kale in la kariyo ayaa la sunay weliba wax macaana lagu kariyo oo iyadoo la tafaa'ulayo markaa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisusa u macaanaado walaa yugsaru cadmun waxaa kaloo sunaa inaan lafaha la jijibinin intii suurtagala lafaha walqasha inaan la jijibinin ayaa sunaa ee xubin walba halkuu kala baxa ku leeyahay un laga jaro macnaha tani waa iska tafaa'ul ahaan uun la iska saadaalinayo ama alla laga doonayo inuu xubnihiisa se u badbaadiyo markaa soomaalidu waa halkii geedka dheer ka sudhan yani si aanay loo jejebinin ayay geed dheer markaa ka sudhaanay la koraan intay ururiyaan haddii markaa la bigaacana waxba kuma jiraan maxaa yeelay wax nahyi ah ayaan ku soo aroorin waa shaygaa la iska wanaajistay wa an tudbaxa yawma saabici wilaadatihi waxaa kaloo la suneeyaa maalintuu dhashay maalinta ku toddobaa in la gowraco walqashaa maalintaasaa laga bilaabi dabeedna maalinta ku toddoba ah ayaa la qalayaa sidii axaadiisii aynu soo tilmaanayba ay sheegaysay waan yusama wayusan an yusamaa fiihi maalintaa toddobaad ayaa magacana loo bixinaya waana laga horraysiin karaa ee maalintaa toddobaad ayay wanaagsan tahay weliba magac wanaagsana in loo bixiya ayaa ilmaha wanaagsan inakum tudcawna yawma alqiyaamati biasmaa'ikum waasmaa'i abaa'ikum faxasinu asmaa'akum xadiis imaamu axmed iyo abu daawud iyo ay warinayaan ayaa wuxaa maalinta qiyaama waxaa la idinku yeedhayaa magacyaalkiina iyo magacyaalka aabihina magacyaalkiina hagaajiya markaa magaca hooyada qiyaama la isku yeedhayaa bucarays ciiseba sheegayey ma jirtaa iyadu taas waa xadiis markaa iska daciifina way jirtaa oo ku soo arooreysaa markaa magacyadana waxa ugu wanaagsan cabdillaahi iyo cabdiraxmaan iyo sida rasuulku uu sheegay ee uhi axabul asmaa ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan wixii markaas ee markaa dagaal iyo mur iyo qadhe waxaasi ay ku jiraan marka wuxun laga garanayo ayaa iyaguna markaa aan wanaagsanayn waxaa kaloo iyaguna aan wanaagsanayn wixii masalan nafyintooda ay baase isku yar jiro masalan imaka barakay iyo aflax iyo najax iyo yasaar iyo rabaax iyo ma jooga maya ee waxay udhicin wanaag ma joogo aflax ma joogo yasaar ma joogo rabaax guuli ma joogo waxaasun bay udhacaysaa xaggaasun bay isu rogaysaa markaa magacyada xunxunna dee rasuulku waa doorin jiray caasiyo gabadh la yidhaha buuhi jamiila barramid wuxuu nafteeda ayay markaa tasgineed zaynaba buu bixiyey marka magacyadaa wanaagsan in lala baxo ayaa wanaagsan markaa maalintaa toddobaad ayaana magaca la bixinayaa buu yidhi haddii markaa dee maalintii toddobaad ka horba hadduu dhintana waxay yidhaahdeen culimadu wax runtii dee ay nusuus ku soo aroortay maahe waxay dhaheen way iska wanaagsan tahay in magaca la ysaga bixiyaa xataa hadduu dhicis yahay magaca in la ysaga bixiyaa way iska wanaagsan tahay bay yidhahdeen oo haddii la kala garan waayo lab iyo dhadig mid u ahaana waxay yidhahdeen dee mid lab iyo dhadigba ku habboonaan kara dalxa iyo khaarijo iyo magacyo noocaasa ayay yidhahdeen baa loo bixinaya waa iska waxun culimadu ay yidhaahdeen wax markaa nusuusee ku soo aroortay maaha wa yuxlaqu ra'su bacda dabxiha wayusama fiihi magaca markaas ayaa loo bixinayaa wayus wayuxlaqu ra'su bacda dabxiha waxaana madaxa loo xirayaa intaa dabadeed markii neefka la gawraco ayaa dabeetana madaxa loo xiraya sidaas ayaa wanaagsan si xadiiska tilmaamisa wayusadaq waa yutasaddaqa in la sadaqaysaa yaratay bizinati timaha markii laga xiray inta miisaankood yaho dahaban aw fida ama dahaba ama fida ah ayaa wanaagsan in dahab ama fida waxa u miisaana la sadaqadayso maxaa yeelay faatima ayuu saa amru yidhi xuseyn timihiisa miisaankooda markaa sadaqadaysa buuli wa yuadanu wa yuadanu wa an yuadana waxaa kaloo la sumeey in lagu aadaamo fii udunihi dhegtiisa midig wa yuqaama fi lyusra aadaanku waa dhegta midigo tabdiixna waa lagu arqiimaya xiina yuuladu marka la dhalo ayaa dhegta midigna lagaga aadaamaya tabdiixna laga arqiimaya man wulida lahu mawluudun wuxuu rasuulku yihi qofka ilmo u dhasho faad faadana lahu fii udunihi lyumna dhegta midig u aadaan wa qaama fi lyusra tabdixna ku arqiime lam tadur umu sibyan dee jinkaa markaa carruurta dabagalaa ilmahaas dhibi mayso yani waxaanu noqonayaa dee ilmihii markuu soo dhacay oo adduunkii u soo dhacay in dacwadda ilaahay iyo ilaahay keliyeelkiisa iyo weynidiisa de markaba loo bandhigo oo qalbiga loogu rido intaan shaydaankuba aanu wax ku tuurin wayuana wayuxanaka waxaa kaloo la suneeyaa in dhanxaraga loo geliyo bitamrin timir yaroo la jilciyena in halkaa dhanxaraga loo geliyo ayaa la suneeya ama labaad ama hadda digaadee maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam markii ibn abi talxa loo keenay waa kii markaas intuu rasuulku yar calaaliyey dabeetana soo saaray ee halkaa u geliyey markaa in timirta ama shay kale oo macaan iyana halkaa dhanxariga loo geliyo ilmuhu markuu dhasho ayaa wanaagsan waxaa markaa halkaa sheekhu muqnigu uu kasii dhigayaa faa'idatun qaala fi lixya laa adri ruksatan fi tasqiibi udun sabiyati liajli tacliiqi xuliyi dahabi wuxuu yihi hazali ma arka buri waxa rugsaahoo banaynaya inanta in dhegta loo dalooliyo si dahabka iyo xulida iyo wax loogu geliyo fa ina dalika jurxun mulimun waxa weeyaan buri waa jaraaxo ama dhaawac xanuunjinayo oon loo baahnayn wa miluhu muujibun lilqisaas haddii lagu sameeyo oo laga taagana de waa waxyeelo wuxu uhi qisaas keenaysa markaa dee waxaa xanuunjintaasina xaajala-aan dee ma banaana marka wuxuu leeyahay dee xulidaa la isku qurxinayo waa shay aan muhim ahayn wala shay muctaadaba ha ahaadee wuxuu leeyahy markaa shaygaa in la sameeyo waa xaaraan in markaa loo diiyo walmancu minhu waajibun in loo soo kirayso la yidhaha mid wax qaadana waa mid aan banaanin walujratu lmaqudatu caleyhi xaraam ujrada laga qaadanayana waa xaaraan buud xanaabilada iyo culimo kaloo fara badanna way baneeyeeno waxay yidhahdeen waa waxay isaga baahan yihiin oo dee ziinada iyo waxaasaa loo gelinaya intaa waxaan usoo qaatay yani mar hadday culimadii iskuba hayso dhegtaa iyo intaa yaree la daloolinayo qaabkan dumarka loo guday imika loo gogoynayo ee dee mindida un loola gelayaa waxaad arkaysaa inay tahay wax xaaraana oo aan diin banaynaysan iyo caqli toonina aanu banaynaynin ilahayna uu kala xisaabtamayo dee odaygii iyo islaamta sidaa samaynaya ashaa ay falkaa xaaraanta ahayn banaanay wey wallahu aclam deriskeenaa hore walahu laklu min udxiyati taawucin waxaa usugnaaday inuu ka cuno udxiyadii taawuca ahayd wa icaamu lagniya fuqaraaba mala carabka kaga dhacay yani waxa weeye dadka aqniyadaana inuu quudiyo ayuu leeyahy mar hadday udxiyadiisu tadawuc tahay kitaabul acimati waxa uu kitaab yahay waxaa acimada la yidhaha wixii la quudanayey marka acimo waa jamcu acaam macnaa ma yaxilu akluhu wa shurbuhu minha wama yaxrum waxbaalan kaga hadlayaa sheekhu wixii ay xalaasha ahayd cunidiisu iyo cabidiisu iyo wixii ay xaaraanta ahayd ayuu halkan nooga hadlaya waxaanay waxyaalaha la cunayo kiisa xaaraanta iyo kiisa xalaasha barashadiisu waxay ka mid tahay waxyaalaha waaweyn xagga diinta maxaa yeelay qofka oo xaaraan quuto noqdo oo waxaan sharcigu u banaynaynin quutaa waciid iyo goodi adag ayaa ku soo arooray xadiisi waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu ku yidhi ayu laxmin nabata min alxaraami fannaaru awlaa bih hilib kasta oo ku biqlay oo ku koray shay xaaraana naar ayuunbaa mudan ilahayna ayd quraan wuxuu kuhi yasaluuna maada yasaluunaka maadaa uxila lahum qul uxila lakum aayibaat waxay kuweydiinayaan nebi maxamedow waxaa loo xalaaleeyey qul uxila lakum aayibaat waxaa la yidhi waxaa laydin xalaaleeyey waxa wanaagsan ee nafdiinu ay wanaajisanayso ee ay doonayso ilahay baa li ayuha rasuulu kuluu min aayibaat isagoo rasul hadlaya waxyaalaha wanaagsan cuna dadka muuminiintaana sidaas ayuunbuu yidhi ayagana waxa wanaagsan inay cunaan ee xalaasha ah markaa wuxuu sheekhu yihi xayawaanu lbaxri badda noolihiisa asamaku kalluunka oo minhu isaga ka midi xalaalun xalaal weeye kayfa maata siduu u dhintaba wakadaa kayruhuna waa lamid fila saxi haddaynu qabano waqiila waxaa la yihi laa maya waqiila waxaa la yihi inuu kila milu haddii isagoo kale filberi lagu cuno xalla waa xalaaloobaya wa ilaa haddii kale falaa ma xalaaloobayo wadalika mihaalkii kelbin ayigii weeye wa ximaarin iyo dameerkii wamaaka yaciishuu ku noolaanaya fii berin iyo wa baxrinba kadifdacin waa barahi wa sarataanin iyo waxayatin xaraamun xaraan ayuu noqonaya waxa uu sheekhu yidhi xayawaanka badda ee aan biyaha mooyaane meel kale ku noolaanin xayawaanulbaxri marka la yidhaaho waa xayawaankaa biyaha ee biyaha mooye meel kale aan ku noolaanin ee masalan haddii laga soo saaro biyahaana shay la gowracay oo kale sidiisa noqda masalan waxaa la yidhi qaarkood sambab ma laho oo waa sida kalluunka oo kale qaarna waa leeyihiin markaa sambabe oo masalan dee sida raha oo kale ayagu markaa biyaha iyo hawada labadaba waa kulmistaan marka wuxuu sheekhu leeyahay xayawaanka badda asamaku minhu kalluunka oo ka mida markaas xayawaankaa badda xalaal weeye kayfa maata siduu u dhintaba xayawaankaa badda ku jira kalluunku wixii macnaha suuro kalluun leh isagu waa xalaal siduu doonaba ha u dhintaa ama ha iskii ha isaga dhinto ama masalan dhagaxoo kale ha jiido ama nin ugaarsanayaa waxa ku dhufto ama biyo ha ka gudhaan siduu doonaba ha u dhintee mar hadduu suuro kalluun leeyahay isagu waa xalaal ama mid gun jira ha ahaado gunku biyaha ku dhex jira ama mid ay soo tufeen haado maxaa yele ilaahay baa yihi uxilla lakum sayidulbaxri wa tacaamuhu waxaa laydiin xalaaleeyey haddaad tihin dadka muuminiinta manaa badda wixii aa ka ugaarsataan iyo raashinkiisa masiidulbaxri wa matcuumuh badda waxa aa ka ugaarsataan iyo raashinkiisaba marka waxay nihin dacaamkiisu dee waxa weeye waxa ay biyu soo tufaane debadda ay usoo tuuraan baa dacaamkiisu noqonaya dee ugaadhuna waa kaa ku dhex jira laga soo qabsanayo rasuulkuna sala lahu alay slam wuxu uhi waطahuuru maauhu alxilu maytatuhu isagoo godkaa wax laga weydiiyey wuxuuhi waa kay biyihiisuna daahirka yihiin maydkiisuna uu xalaasha yahay waxaa kaloo ayana saxiixa ayoo jirtay dee xadiidkii cambarka sheegayey inay badda xeeligada saxaabadu ay ka helaan isagoo dhintay cuneen ee rasuulka dabeedna ay u yimaadeen uu isna wax ka cunay markaa wuxuu sheekhu yihi kalluunku isagu waa xalaal siduu doonaba ha u dhinteen wakadaa gayruhu fi lasaxi waxaa kaluu sheekhu yihi hayru samak wixii aan suuradiisa lahayn walow markaa doofaarkii biyahaaba ha ahaado aygii biyahaaba ada waa xalaal buu leeyahay fil asaxi asax haddaan qabano maxaa yeele aayadda iyo xadiidkuba dee way idlaaqeen qiil baa wuxuu leeyahay laa ma xalaaloobayo oo dee samag lagu magacaabi maayo ayuu leeyahay marka hadalka sheekha waxaynu ka fahmaynaa in waxaa xayawaankaa badda samag iyo kayrkii loo qaybinayo laakiin sheekhu rawda oo kale wuxuu ku tasxiixiyey in wax alla yaaliyo wixii badda ku jira o dhan samag la yidhaahdo oo magaca samagnima u soo wada wada keensanayo qiil baa isna ka dabayimo wuxuu leeyahay maya aan kala qaadno waxa aan kalluunka ahaynee badda ku jiraan labaynu kala qaadaynaa in ukila miluhu fi lberi war shaygan aan badda ku hayna haddii beriga mid lamida lagu cuno masalan dee suuro lo-eed oo kale u leeyahay suuro adhi oo kale u leeyahay marka haddii shay lamida beriga lagu cuno xalla waa xalaal oo meydkiisa isna waa la cuni wa ilaa haddii kale oo aan ka la midkahay u suurada dhow aan beriga lagu cunin falaa ma xalaaloobayo oo ka aan xalaaloobayne ka la midkaa beriga aan lagu cunin ka kelbin waxibaari weeye dee waa aygii iyo doofaarkii ay iyo doofaar mar haddaan berrigaba lagu cuni jirin dee waar kii badda ku jirayna iyoinaan cunin buu leeyahayo dee waa isku mid kii badda iyo kii berrigu oo dee magacii baa labadoodiiba ay soo wada gelayaan mar hadday magacii soo wada galaanna dee xukunkii waa wada ku wada dureeraya waxaa kaluu sheekhu uhi wamaa yaciishu fii berrin wa baxrin waxaa isagu ku noolaada berriga iyo baddaba kalifdacin waaba rahi oo kale isagu raw dee biyahana waa kala xaqeynaya oo marka kalena ciiddaasunbuu ku naban yahayo labadaba waa iskaga nool yahay wa saradaanin saradaanka isaguna waxa weeyaanuun waxyaalaha badda galo oo caga badan culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeenba waa bahashan imika aadka loo jeceliya argoosatada la yidhahda ee la cunay qaaliga ah waxayatin abeesadii iyaduna xaraamun waa xaaraan waa iyagana dee qaarkoodna waa wax la qurumaysanayo o aan wanaagsanayn qaarkoodna waxa weeye sun ayay leeyihiin wa xayawaanu lberi beriga haddaba xayawaankiisa yaxillu minhu waxaa ka xalaala alancaamu nimcoolayda waalkhaylu fardaha wa baqaru waxshin lo dabadeedii wa ximaaruhu dameer dabadeedkii wa dabyun garanuugadii wa dabucun waraabihii wa dabbun iyo afriyaandilaydii wa arnabun bakaylihii wa saclabun dacawgii wa yarbuucun bahashaa tigta la yidhaahdo wa fanakun sakaaradii wa samuurun isna markaa waa bahal kale wa yaxrum waxa xaaraana baqalun iyo waximaaru ahliyun wa ximaarun ahliyun baa isna xaaraana waxaa la yihi wadaaddaa markuu halkan marayo waa bahalun odhan jiray waayo waxaan wax la kala garan karayo way ka badan yihiin waxau sheekhu yidhi xayawaanka beriga yaxillu minhu lancaam waxa ka xalaala nimcooleyda nimcooleydaasoo dee geelii iyo adhigii iyo lo'dii ah walow noocyalkeedu haba iskhilaafan oo uxillat lakum bahimat lancaam ilahay baa yihi waxaa laydin xalaaleeyey dee mayeedhaankaa nimcooleyda walkhayl fardihii ayaa iyaguna xalaal ah oo maxaa yeelay xadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay xadiis saxiixayn oo jaabir laga warinaya nahaa rasuulullahi yawma khaybara can luxuumi lxumri ilahliyati waadina fi luxuumi lkhayli maalintii dagaalkii khaybara jiray rasuulku dameerahan aynu rabnay ximaarulahliga la yidhaahdo kuwaasuu hilibkooda nahiyey waxaanu idmayuu ogolaaday hilibbaha fardaha in la cuno xadiiska oo saxiixayn ay warinaya asma laga warinayo waxaa tihi naxarnaa farasan calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alay slam waakalnaa wana waakalnaa wanaxnu bilmadiina waxaanu qalanay bay tihi faras waktigii rasuulka annagoo madiine joognaa ayaananu cunnay bay tihi annagoo madiine joognaa ayaananu cunnay markaa xadiid baa la sheegaa yani nahyigiisa ku soo arooray xadiidka imaamu axmed iyo ragga xadiidku waxay ku tilmaameen inuu munkar yahay qaar baa u daliishaday marka aayadda qur-aanka waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina ilaahay wuxuu u abuuray fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha litarkabuuha inaad fuushaan wasiina iyo inay qurux idiin noqdaan marka waxay yidhahdeen dee mar haddaan la sheegin cunidii ilaahayna uu ku gallad sheeganayey dee halkaa waxayna tusinaysaa inaan waxaa mooye cunidi aanay ku jirin ee ziinadaa iyo in la fulo iyo in la rarto unay shaqadoodu tahay taasna marka arrin marduuda weeyaan baa la dhaho aayaddu waa makiya dee dameerahan ahligaa hilibkoodana waxaa la xarantay maalintii khaybara ee sanadkii toddobaad markaa aayadda dee kamay fahmin nebiga iyo saxaabadu toona xaaraan laa dameero walaa mid kaloo de waa kuwan iyadoo aayaddu xataa jirtay dameeraha iska qalanayay markaa iyadu saas ayay xalaal u tahay wa baqaru waxshin waa biciidkii waa baqarulwaxshigu waa baqarka biciidka la yidhaha isagu geesaha weyn leh oo riyahaas ayuu u egyahay wa ximaaru ximaarulwaxshi ximaarulwaxshiguna isna waa dameer dabadeedka ama dameer farowga dayibaadka ayay ka mid yihiin weliba ximaarulwaxshiga dameer dabadeedka rasuulku kulu min laxmihi buu yihi war cuna waxna wuu ka cunay kan kalena waa looga qiyaastay uun wadabyun waxa markaa isna ka mid ah dabyigii dabyigu waxa weeye waa ama cawl dheh ama garanuug dheh waa waxaasun weeyaan iyaguna wa dabyun garanuugtii weeye ama deeradii dheh ama cawshii dheh midkaad untaba waa noocaas weeye waa dabcun dabci weeye dabcu waxa weeye waa waraabihii oo maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay slam wuxu uhi yaxillu ajluhu cunidiisu way iska bannaan tahay buu yidhi tirmida ayaa wariyey imaamu shaaficina waxaa laga sheegay inu uhi wamaa zaala naasu yaakuluunaha bayna asafa walmarwati min gayri nakiir dee baalka waxaa lagu cuni jiray safa iyo marwe ayaa lagu cuni jiray buu yidhi iyadoon ciddiida isaana jirin micidiisuna waxaa la waa mid iska daciifo aan iyadoo awood badan lahayn abu xaniifa iyo rag badanna way khilaafeenoo dee waxay tilmaameen bahalkani inuu dee aaduga yahay micida ku ugaadhsadaa oo markaa bahal sidaa mukhtalafa wey culamada qaar baaba odhan jiray war malaa keenan maahe dee waa mid kale oo meelaha malaa isago aan mici xoog lahiyo dee bahalkan xoolaha laynaya aan ahayn wa dabun dabiguna waa faryaandi laydii maxaa yeele rasuulka sala la sl miiskiisa ayaa lagu cunay isagoo jooga isagoo waxba kama cunin maxaaraan baa lagu yihi maya bu ihi laakiin xagga iyagii iyo dhulkii tolkay baan lagu cuni jirinoo markaa waan anigu yar karaahsanayaa bu ihi idinku iska cuna waa xadiis saxiixa wa arnabun arnabku isagu waa bahalkaa yara bakaylaha la yidhaayo waa waa xilib macaan ba isagu hoose karada isagaaba ka hili macaan markaa dadku waxay jirto soomaalidu qaacido kaleo iska ag wadato oo ay yidhahdaan waxa ilkaa sarali waa xaran mooji meel alla meelay qaacidadaa kala yimaadeen ay yidhahdeen wixii ilka sara loo dhim ilkaa sare xarantinimeye bay yidhahdaan wax jira maaha ilkahaa sare waxaa laga yaabaa inuu bahalkani leeyahay waxaa farasku waa leeyahay markaa ilka sare qaacidaday soomaalidu la timi mooyi meelay kala yimaadeen markaa arnabkina isna waa xalaal maxaa yeelay dee waxa rasuulka sala lla alay slam jeeni uu leeyahay ayaa loo soo diro waa aqbalay oo waa ka cunay se bukhaari warinayo wa saclabun saclabkuna isna waa dacwgii dacwgii isagana malaa xaaraan baynu kusoo sheegnay markaynu dabaaixda maraynay nooca xaaraanta inuu ku jiro laakiin qaybta xalaashaa buu ku jiraa maxaa yeelay isna waxay leeyihiin dee waxyaalaha wan wanaagsan buu ka mid yahayoo micidiisuna micisaa usii xoog badan maaha wa yarbuucun bahalkaa yarbuuca la yidhaahdo ayaa isaguna xalaal ah yarbuucaasi markaa waa bahal yaroo tig la yidhaayo caddoo daba dheeroo miyadaasay god ka qodataayo waa aragteen oo waa wax markaa jiirka ku yar dhow dhow oo labada lugoodna markaa ee dambana ay dhaadheer yihiin kuwa horena ay gaaban yihiin oo aan la gaari karin oo dheerayso weeye yarbuuc wa fanakun fanagiibaa markaa isna ka mid a fanagaasina isna waa xayawaan weliba haragiisa iyo marka wax laga samaysta weeyaano sakaarada ayay culimmadu ay ku sheegi jireen walow ay sawirkiisa markay kutubta luqada ay sawirayaan ay ka yar duwayaan wa samuurun bahalkaa samuurka la yidhaahdo ayaa isaguna xaaraana samuurkaa markaad sawiradiisa aada yar eegto yaala waxaad ohanaysaa meesheena kuma bado bahalka wuxuu yar dhow yahayba shuuqshuuqa iyo waxaasu ku yar dhow yahay wa yaxrumu waxaa xaaraana baqalun iyo wa ximaaru ximaarun ahliyun baqashu waa xaaraan ximaarkan ehliga ah ee dameerkan isagu ehligaa ee aynu raanaano waa xaaraan baqasha xadiid abu daawuud ayay ku saarotay nahyigeedu dee xalaal iyo xaaraan mid xalaal iyo mid xaaraana uu ka dhex dhasho faras iyo dameer ayaa iska dhala ximaarulahliguna isagana de waataynu soo tilmaamayna maalintii khaybara nahaa yowma khaybara can lxumi xumri lahliyati dameeraha hilibkooda wuu nahiyo hala daadiye buuhi isagoo u karaya wa kullu dii naabin mid kastoo micile oo min asibaaci bahalaha ah wa mikhlabin iyo ciddi oo min adayri shimbiraha ahina isna waa xaaraan kaasadin waaba libaaxii wa namirin shabeelkii wa dibin yeyigii wa dubbin daaga madax kutida wa fiilin maroodihii wa qirdin daayeerkii wa baazin shimirkaa baazka la yidhaha wa shaahinin aboodihii wa saqrin baqayihii wa nasrin gorgordhe ama coomaado dheh wa cuqaabin cuqaab qoor murux dheh ama gorgordhe wakada ibnu aawa ibnu aawana waa la midoo isna weero dheh wahirati waxshin iyo bisada ayana duurgalowgaa dinad baynu inagu nidhaa malaa'ifil asaxi asax haddaan qabano wayaxrumu waxa uu sheekhu leeyahay waxa kale oo xaaraan ah kullu dii naabin min asbaac mid kasta oo mici leh mici oo xayawaanka kale ku dhaawaco oo uu ku xoogtamo wax ku laayo mid kasta oo lahoo bahalahay waa xaaraan wa mikhlabin wadii mikhlabin mid kastaoo ciddi leh isna wax ku dilo oo min adayri shimbirahayna isna waa xaaraan maxaa yihi xadiidka saxiixa rasuulku dee wuxuu markaa ku diiday hilibkiisa ama uu ku nahiyey mid kastoo micila iyo mid kastoo ciddi leh oo bahalaha iyo shimbiraha ka mid a waa xaaraan ayuu marka haddaba kii micida lahaa waa maxay kaasadii waaba libaaxii oo kale magacyadiisuna aad bay u badan yihin culamada qaar baa weli shan boqol oo magac ayaabay gaadhaan waa nimarin waa nimari namirin shabeelkii shabeelkuna isna waa shay macruuf oo la garanayo de waaba halka aaduga isna wa dibin isna waa yeygii yeygaasina isna bahal de weeyaan markaa isna weyno isna wax cunaa wa dubbin dubigaasina madax kuti waxbay odhan jireen waa waxaan kolay aan filaya inaanu dalkeenna joogin oo isna bahal weyn oo maroodigaaba ku dhow dhow weye wa fiilin maroodigii weeyaan isna kaasina waa xaaraan wa qirdin waa daayeerkii isna waa xaaraan kuwaasi haddaba waa kuwii micida lahaayo iyagu micidaasi ila inay ku xaaraantiniboobay shimbirihii markaa ciddida lahaa ayuu alanka galo wabaazin baasgii ayuu yihi shimbirkaa baasga la yidhaahdo ee markaa hawada istaagay aynu soo tilmaamaynay kaasina waa xaaraan wa shaahinin shaahinkaasina waa shimbir waa isna waa bahalka aboodiga la yidhaahdo isna waa xaaraan wa saqrin kaasina waa baqayihii markaa hoosta madoobaayee isna markaa boga kala dilaacsan jiray waxaraa yaryariy waxaa wa nasrin nasrigaasina waa gorgor ama coomaado dheh wa cuqaabin cuqaabkaasina waa qoor murux ama waxaad tidhaahdaa gorgor waa wax isku dhow dhow un adigoon aada iyo lixaad aan u kala fogfogeyn waa bahalahaasun coomaadihii iyo geeltoosiyihii iyo qoor murux waxaasun weeyaan waxaa isku noqnoqonaya wakada ibnu awa ibnu awana waa lamid ibnu awahaasi kitaabka ina zuwadka laylaha buu ku yaallaayo muddo dhan baanu beri baari jirnayo bahalkaasi isaguna wuxuu ku dhow dhow yahay waxau sheekhu leeyahay dacawgana wuu ka yar sarreeyaa eygana wuu ka yar hooseeyaa markaa yeygana wuu yar shabahaa oo bahal caynkaasa weeyaanoo habeenkii markuu yar keliyoobaabuu ciyaabulayo cidiisuna waxay u yareegtay taciyaalka oo kale markaa ama weere ama goolla waraabe bahalahaasaanu ayanu ku magacaabi jirin wahirati waxshin bisadaa iyana dinada aynu dhaha bisadoodeeda iyaduna waa xaaraan fil asaxi asax haddaan qabano oo markaa wax khabiisa oo aan wanaagsanin wey wa yaxrumu waxa xaaraana maa nudiba wixii la suneeyey qatluhu dilkiisa ka xayatin abeesadii iyo wa caqrabin hangaralihii wa quraamin abqac iyo quraabka markaa madowgii iyo tukaha madowgii iyo caddaanka isugu jira wa hidaatin dhuuriyadii wa fa'ratin jiirkii wa kullu sabucin daarin iyo bahal kasta oo isna wax dhiba wakadaa rahmatun na waa la mid wa bukaatatun iyo xunshadii wal asaxu asaxna waxa weeye xillu quraabin zarcin tukaha zarcun inuu isagu xalaal yahay wa taxriimu babaqaa babaqaha iyo wa taausina inay xaran yihiin weeye waxau sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah in la cuno maanu diba qatbu wixii la suneeyey dilkiisa wixii layna yidhi dila dilkiisu waa sunna waa wanaagsan yahay in la cuno waa xaaraana dee mu'diga ahaa waa maxay kaxayatin dee waaba abeesadii wa caqrabin waxa weeye hangarallihii wa quraabun abqac iyo tukaha abqaca ee macnaha madowga iyo caddaanka isugu jira quraabun abqac markaa kaas weeye kala dilaya wa hidaa hidaadaasina waxa weeye waa iyana dhuuriyadii taa iyana markaa ciyaalka wax ka dhufsan jirtay hadday hilib yar iyo wax kusoo aragteen kusoo haado ayay ka dhufsataa wa faaratun iyaduna waa jiirkii wa kullu shan shay shan xayawaan ka mid a hadduu qofku xaramka aan xayawaanka lagu layn joogana wuu ku dilaya hadduu meel xilli oon xaramkaan joogana waa ku dilaya markaa tukaha ka mid ahaa waxaa kale dhuuriyadaa ka mid a jiirka ayaa ka mid a hangaralaha ayaa ka mid a eygaa dadcunkaabaa ka mid a caqrabka riwaayaadka qaarna waxay geliyeen xaya ayay ku bedeleen abeesada ayay ku bedeleen marka waxaan kalena dee waa looga qiyaaso ayaguna wax dhibaato le weeye markaa dee markaa layna yidhi dilana wax markaa aan wanaagsanayn inuu yahay ayaynu halkaa ka fahmaynaa wakada rakmatuna waa la mid ayana wakadaa rakmatina waa la mid baashaas isna waa bahal gorgorka iyo waxaasun ku dhowo xagga abuurka isna uga yar dhow wa buqaasatun buqaasadaasina waxa weeyaan xunshadii wuxuu leeyahay daa'irun abyadun badii'u dayraani waa bahalkaa cadeen aadka u duulinee la yidhaha iswaanida tidhaahdo goormaad waa ogaatay iyo marka midna igu midna igu dhaco midna igu soo maqan yahay marka waa bahalkaan hore u duulin buu leeyahy iska cadee meelaha markaa iyaguna ku jira wala saxu xillu quraabi zarcin haddaba abqaca markuu lahaa sheekh quraabun abqac markuu lahaa waxa uu kaga ixtiraaziyey quraabu zarcigan waxa u isagay tukaha zaraca isagu waa xalaal waa mid yaroo madow buu leeyahayo isagu zaracaas unbu iska cunaaye baktiga iyo isagu waxyaalaha ma doonto wa taxriimu babqa hashaa babqaha la yidhaahdo iyana kutubta mudaalaca almukhtaarkiiyo baa lagu arki jirayo waa shimbirkaa yara afka qalloocane weliba hadalka iyo wixii la xifdisiiyo ayana qabatee soo celcelisay way babqu wa daa-usun daa-uusku isaguna waa xaaraano isna waa shay khabiis oo asal ahaantiisa isaguna u xun wa taxillu waxa xalaala nacaamatun gorayadii ayaa xalaala wa kurkiyun digirinkii baa isna xalaala wa badun waywasun xurbadeedii wa dajaajun digaagadii wa xamaamun iyo xamaamkii wa kullu maa iyo shay dhammaantii oo cabba biyaha cabo wahadara dabeetana geeraare ee socdaya iyo wamaa calaa shakli cusfurin wixii shimbir markaa shakligeed leh wain ikhtalafa lawnuhu wa nawcuhu habay iskhilaafo dee midabkiisa iyo noociisu habay iskhilaafeen ka candaliibin waa ciyowgii wa sacwatin dhowdhowlihii wa zurzuurin iyo markaa ayana shimbir kale laa khutaafun ayada maya wa namlun iyo wa naxlun iyo wa dubaabun iyo wa xasharaatun taasina maya ka khunfasaa iyo waduudiba wey wakadaa maa tawallada wixii ka dhashay min maakuulin iyo wakayrihi isna waa lamid waxau sheekhu leeyahay waxaa xalaal ah nacaamatun hashaa gorayada la yidhaahdaa iyadu waa shay macruuf oo waa xalaal oo ijmaac baa loo hayaa oo marka markaa xaramka lagu dilo dee waxay ka xukmeen neef geela wa kurkiyun kurkigaasina erbay waa xuurta laakin waxay dhaha me waa baalkaa digirinkaa waaweyne waliba digiri kurus waa kaas bay yidhaha wa badun waywasun badiga iyo iwasgaasina waa shim xurbadeedaasuu weeyaan markaa culimada qaarkood yani waxay ku tilmaameen inay isku mid labaduba yihiin oo cadfu tafsiiruna isu yihiin waa xuurtaas oo ayana balaa yar cadadee biyaha un gala culimada qaarkood waxay dhahan way yar kala duwan yihiin oo cadafkan ayaa sakin wadajaajun diyaagadina iyaduna waa xalaalo ijmaac baa iyadana loo hayaa rasuulkuna waa ka cunay baa la sida ay warinaya sheekha wa xamaamun xamaamkina isaguna waa xalaal nucyaalkiisa o dhan dayibaadka ayuu ka mid yahay wahuwa haddaba xamaam maxaa la yidhahdaa kullu maa cabba cabiddu waa iska af soomaaliba kullu maa cabba waa wax kastoo biyaha cabba oo qurquriya biyaha intay saa u qurquriyaan dabeedna ka kacee saa u qurquriya ka kaca weeye kullu maa cabba waxaa biyaha cabba weeye iyagoo neefsanay markaa intay saa u qurquriyaan dana ka toosa waa hadara ee sawdeeya sawdkana celceliya meelaha ka jiqjiqlaya wey waxaasoo dhan baa markaa xamaamka la yidhaha wamaa calaa shakli cusuurin waxa kaloo xalaal ah wixii shakli cusuur iyo shimbireed leh wain ikhtalafa lawnuhu wa nawcuhu walow habay iskhilaafo midabkiisa iyo noociisu habay iskhilaafe e isaguna waa xalaal waa maxay ka candaliibin candaliibkaasi waa ciyowga yidhahdeen culimadu ay ku macnayn jireen ciyow wa sacwatin isna kaa sacwaha la yidhaahdo kaana wacayan waa dhowdhowle wa zurzuurin shimbir khayr bay kaana yidhaahdeen isna waa nooc markaa shimbiraha un ka mid a walaa laa khudaafun khudaafkaasi isagu xalaal maaha oo waxaa la nahiyey dilkiis waxay odhan jireen markaa culimadu khudaafkaasi waa qool layda bay yidhahdeen cusfuru ljannana waa lagu magacaaba bay yidhahdeen culimada qaarkood baa qool ay ku macnan jireen in wax kala tahayna waa wax dhici karo dee waxa laga yaabo waxaan ay sheegeen inaan dalkeennaba qaar jooga aanay ahayn wa namlun qudhaanjadii iyaduna ma banaana wa naxlun iyo markaa shinidii wa dubaabun iyo duksigii waxaasina iyaguna xalaal maaha oo waxaan dee wanaagsanayn weeye oo qaarkoodna dee sida markaa qudhaanjada iyo dilkooda de qarna waa sheegay waxyaala xun oo wanaagsan wa xasharaatun waxyaalaha xasharaadka ah ee dhulka dee daabooyisa wixiisa yaree dulda xasharaadkiisa iyo waxaa socda kuwaasina iyaguna xalaal maaha ka khunfasa hashaa khunfasada la yidhaahdo oo kale weeye qaar baa odhan jiray jinaca qaar baa dalandoolli ku sheegay waduudin iyo dirxigii isaguna waa xaraa waa xaaraan wakadaa waxa iyana maa tawallada min ma'kuulin wakayrihi ka ka dhashay wax la cuno iyo waxaan la cunin ka ka dhex dhashayna masalan ay iyo ri waxa ka dhex dhashay isaguna waa xaaraan wamaa shaygaba haddaba sheekhu laa nasa fiihi wax nasi aanu ku soo aroorin in istitaabahu hadday wanaajisaan ahlu yasaari dad hodana wa dilaacin saliimatin iyo dabeecooyin toosano min alcarabi fii xaali rafaahiyatin xaalad barwaaqo xalla waa xalaal wain istakbatuuhu haddii ay xumaystaanna falaa maya wain juhila ismu xayawaanin haddii laga jaay noqdana su'ila waxa la su'ila su-ilo ayagaa la weydiin wa cumila waxaa lagu dhaqmi bitasmiyatihim dee magac bixintooda fain lam yakun lahu ismun cindahum haddaan magac lahayna uctubila bilashbahi ka uu shabahaa ee u dhow ayuunbaa loo fiirin waxau sheekhu leeyahay xayawaanka aan soo sheegnay xayawaanka wamaa xayawaanka laa nasa fiihi aan nas ku soo aroorin aayad qur'aan iyo xadiis nabowi iyo ijmaac khaas iyo caam xaaraantinimeyn iyo xalaalayn ha la dilay iyo ha la daayo midnaba aanay ku soo aroorin wuxuu leeyahay in istitaabahu ahlu yasaar hadday wanaajistaan oo wax wanaagsan ay ku tiri ahlu yasaar dad hodantinimo u saaxiiba wa dibaacin saliimatin iyo dabeecado toosan oo min alcarabi carab ah fii xaali rafaahiya weliba xaalad la barwaaqaysay iyo xaalad xaaraamo cuno aan ahayn xalla shaygaasi markaa waa xalaal wain istakbasuuhu hadday xumaystaanna oo ay ku tilmaamaan inuu xun yahay falaa ma xalaaloobayo ma xalaaloobayo markaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu ku xidhiidhiyey xalaasha biayib xuli lahum aayibaat wixii wanaagsanaaye xalaasha ayibaat buu ku tilmaamay xaaraantana khabiis buu ku tilmaamay dee waxaan caqliga lagu ogaaday in aanu jirin wax ay wanaajisanayaan ama xumaysanayaan caalamka o dhami ma wada kulmi karaan dabeecadahoodii bay iskhilaafay markaa dee dadka qaarkood un baa loo jeedaa dee waxaana carabta ayana ugu mudan kuwaasi carabta ayuunbay noqon karaan maxaa yeele iyagaa dee ugu horreyn lala hadlayay diintii baa carabiya qur-aankii baa luqadoodii kusoo degay marka dee dadka heluyasaarka ah ee hodanka ah ee xilli barwaaqada ah ee dabeecadda toosan hadday waxa wanaag ku tiriyaanna waa la cunay haddii kalena oy xumaysaanna waa la iskaga tegi waay wain juhila ismu xayawaanin haddaba haddii laga jahi noqdo xayawaan magacii meel alla meel la raaciyo magaciisiba waa la garan waayo war bal magaciis suilo dee bal carabtaa la weydin war maxaa u taqaanaa wa cumila bitasmiyati waxay u bixiyaan ayuun baana lagu camal fali hadday markaa mid xalaalo ku sheegaan hadday xalaashu had mid xaaraamaan marjica iyaga lala noqonaya wain lam yakun lahu ismun cindahum ni horaba umaana arag bay lahayn waxaan anagu magacba u garanayno uctumira bilashbahi bihi dee ku shabahun baa loo ayuun baa loo tiray hadduu nimcooley shabahayo hadduu wax kale shabahaba waxa uu shabahun baa la raacin xalaal iyo xaaraam waidaa dahara markuu muuqdo tagayuru laxmi jallaalatin neefgaa saxaracuunkaa hilibkiisu inuu isbedelay xaruma aklu cunidiisa ayaa xaraam waqiila waxaa yukrahu waada karaysta qultu waxaa la alasax yukrahu waada karta wallahu aclam ee fain cunifad haddii la calfiyo daahiran shay daahiro fataaba wuu wanaagsanaaday hilibkeedii xalla waa xalaaloobaya waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu muuqdo neefka jallaalada la yidhaahdo jallaaladu waa neefkaa xayawaanka ah ee saxarada cuna ama digaagad ha ahaado ama neef geel ha ahaado ama loo ha ahaado midku doonaba ha ahaado neefkaa hadduu hilibkiisi isbedelo oo iska bedelo ama ur ama dhadhan ayuu iska bedele ama aragtiba ama dee dacmi ama wuxuusa dacmiu iska bedele ama riixda ayuu iska bedele ama midab de ayuu isku bedele xaruma aklu in la cunaa hilibkaa waa xaaraan min alkhabaaiti bay ka mid noqotay rasuulkuna waa diiday in la cuno hilibka canaheeda markaa iyo fulideeduna iyana waa lamid qiil baa wuxuu leey yukrahu waa la karaahiyeysta hilibkeedu baa yar xumaanaya nawaawina wuxuu leeya alasaxu yukrahu waa karaahiya buu leeyahay dee xaaraamtinimad ma keenayo buu leeyahy marka hilibkumaysnahyo hilibkumaystir bedelayo taxriim ma keenayo fa in culifad haddaba haddii la calfiyo buu ihi daahiran shay daahira haddii la calfiyo oo fadaaba dabeedna hilibkeedii uu wanaagsanaado oo urtii ay ka tagto xalla waa xalaaloobaya muddana markaas male qaar baa af arbiciin ku qayday walaw tanajaza hadduu nijaasoobo daahirun shay daahiri wadalika misaal ka khallin khalkiiba wey wa dubsin iyo qudaarad daa'ibin oo dhalaalsan xaruma waa xaaraantinimaobaya wamaa shayga kusiba lagu kasbaday bimukhamarati najisin nijaas dexgelideed ka xijaamati waaba toobinkii wa kansi nijaasada xarideedii makruuhun waxaasi wax la kohday weeye wayusanu waxaana la suneeya an laa yaakulahu inaanu cunin wayucima waanu quudin raqiiqahu wayucimahu waan yucimahu inuu quudiyo wa yucimahu waan yucimahu an laa yaakulahu an yucima inuu quudiyaa raqiiqahu iyo wanaadixahu addoonkiisa iyo awrkiisa u dhaansaday iyo waxaasuu quudinaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu nijaasoobo shay maayica oo daahira ayaa nijaasoobay shay socda oo daahira ayaa nijaasoobay ka khallin waa khalkii subagii wa dubsin dubsigii dubsigii af soomaliya waxaa la yahay qudaarad waxaana weeyaan waa waxaan ka tuujismaa wuxuu ku macnaynaya qaamuuska oo kale casal tamri wanax wanax waa malabka timirta yani tanaagta moynar markay ku markay tuujisanto dee wax markaa malaba ayaa kasoo dareera marka waa waxaa ka dareera ee marka la tuujiyo ka yimaado weeye dubsigu ama markaa cinabka ama dee timirtaba marka waa khali iyo dubsi daa'iba hoo dhalaashan xaruma waa xaaraantinimoba shaygaasi oo dee nijaasadii way wada dhex gelaysaa hadduuse jaamid yahay oo wixii fadhiyo dee shaygaa nijaasadahiyo inta ku fadhiy unbaa la isla qaadaya sidii jiirkii ku dhacay uu sheegayay rasuulku waxau sheekhu yidhi wamaa kusiba bimukhamarati najisin wixii lagu shaqaystay ee lagu kasbaday ee lagu helay bimukhamarati najizi nijaas dhexgelideed iyo kala wadwadideed ka xijaamati waaba toobinkaasoo dee dhiig baa markaa oo qofkii soo nuugaya u ku dhex jira wa kansin qofkaa dee nijaasadii markaa xaadhaya makruuhun waxa uu ku kasbaday makruuh weeyaan inuu cuno uu quutaa wa yusanu an laa yakula waxaa la sunneeyaa inaanu cunin wayucimu man yucimu inuu quudiyo ayaa la sunneeyaa raqiiqahu dee addoonkiisa iyo wanaadixahu awrkaa markaa uu ku dhaansanayo inuu quudiyo ayaa la sunneeyaa maxaa yeelay dee waxaa la weydiiyey rasuulka ninka soobiyaha kasabkiisa markaa khabiif waa kii markaa ku tilmaamayay inuu yahay waxaan wanaagsanayn waxaanu yidhi quudi addoonkaaga iyo awrkaaga iyo si uu xadiis ibnu xibbaan iyo warinayaan oo tirmidina uu saxiix yeelay allahu aclam waxaynu kusoo dhex jirnay adcimadii wixii xalaasha ahaa iyo wixii aan xalaasha ahayn wayaxilu waxaa xalaala janiinun urjiif ayaa xalaala wujida la helay mayitan isagoo dhintay fii batni mudakaatin mid la gowracay caloosheedana laga helay waxau sheekhu leeyahay waxaa xalaal ah urjiifkii ama dhiciskii laga helay isagoo meyita oo dhintay neef la gowracay calooshiisa laga helay masalan neef riman ayaa la gowracay markii la gowracay ee la qalay ee calooshii loo saaray baa la arkay ilmo urjiif ahoo calooshii ku jira kaa waa la cunayaa mar haddii hooyadii la gowracay oo fii batni mudakaatin mid la gowracay caloosheeda uu ku jiray markaa gawracaasi dee ama gawracii dhuunta ama kunguriga laga gawracayay ha ahaado ama leeb iyo wax lagu dhuftay ha lagu gawraco ama ay iyo wax lagu diray ha lagu gawraco gawracaasi wax farqi uu leeyahay ma jirto maxaa yeelay haddii tirmidi iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo daarami iyo ayaa wuxuu ahaa dakaatu ljiniini dakaatu ummihi urjiifka gawraciisu waa gawraca hooyadii uun gawraca hooyadii ayuunbaa gawracu noqonaya macnaha gawraca iyada xalaaleeyunbaa isagana xalaalaynayo oo tabac ayuunbuu unoqonayaa waa juz ka mida qaybaheeda gawraceeduna dee qaybaheeda oo dhan ayuu gawrac u noqonayay waman khaafa qofka baqda calaa nafsihi nafdiisa mawtan dhimasho uga baqda ow maradan ama xanuun buu uga baqday makhuufan oo cabsideen wawajada wuxuu helay muxaraman shay xaaraama lazima waxa ku waajibaya akluhu inuu cuno waqiila waxaa la yihi juzu waa bannaan yahay ee fain tawaqaca hadduu filanayo xalaalan shay xalaala qariiban oo dhow lam yejuz ma bannaana hayru sadi ramaqi goldoloolada awdideeda mooye wax kale ma bannaana wailaa haddii kale fa fii qowli yashbacu wuu dhergayaa baa la yidhi waladharuna sadu ramaqi kharalkaasuun iyo goldolaasun in la awdayo wey ilaa an yakaafa inuu ka baqdo mooyaane talafan dhimasho in iqtasara haddii uu ku gaabsado saduramaqa waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu ka baqdo cunto la-aan iyo gaajo daraaddeed baa wuxuu calaa nafsihi uga baqday mawtan inuu gaajo u dhinto ow maradan makuufan ama dee xanuun cabsi leh oo nafdiisa halaayi karaa ayuu ka baqday ama inuu kusii kordho ayuu ka baqday ama dee socodkiibuu keli waay wax halaalahoo uu cunana ma helayo mudar baa la yidhahdaa kaa marka waa qof la dhibaato geliyoo baahi ay dabada ka wado waa wajada muxarama wuxuu dabeetana helay shay muxaram ahoo xaaraan ka abuu helay waa maxay dee bakti oo kale doofaar oo kale cunto iyo raashin cid kale leedahay buu helay laazimahu akluhu inuu cuno ayaa waajib ku ah maxaa yeelay hadduu ka tago wuxuu noqonayaa qof nafdiisii halaagay buu noqonayaa sidii dee nafdiisaba uu halaagga ugaga dafcinaya shayga xalaasha cunideeda ayaa kana nafdiisa halaagga uga dafcinaya ilahay baa yidhi walaa taqtuluu anfusakum waar nafihiina hadilin wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay waajib kuma aha ninkaa mudarkaa inuu cuno shayga muxaramka ahe yajuuzu waa bannaan yahay inuu ka tagayo inuu cunaabo way bannaan tahay sidii ay u bannaanaydba dee qofka soo hororay inuu isu dhiibaa si ay ugu bannaanayd oo kale ayuunbay tana la mid tahay haddaba wuxuu sheekhu yidhi fain tawaqaca haddii uu filayo oo uu malaynayo xalaalan qariiban xalaal dhow ayuu filayaa wuxuu filayaa inuu goor dhow xalaal helo lam yajuz ma banaana hayru sadi ramq dee inuu ku gufeeyo un galdaloolada mooyaane wax kale uma banaana markaa arramaq culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la dhahaa baqiyat ruux waa ruuxda baaqigeeda ruuxdu miyay kala qaybsantaa maya macnaha waxay ka dhigantay qofku markaa gaajadaa iyo dhibaatadaa soo gaadhay sidii waxay naftiba ku daba yartoo ay qaybi ka socotay oo kale ayaa laga soo qaadayaayo ramaqu wuxuu ka dhigayay markaa baaqigii hadhaagii ruuxdiisa markaa lam yajuz ma banaana hayru sadi ramaqi nafda hadhaageeda wuxuu ku awdu ku joojiye mooyaane wax kale uma banaana culmada qaarkoodna ramaqa waxay yidhahdeen bimacna alquwa ayaa loo jeedaa culmada qaarna waxay yidhahdeen sadu ramaq ramaqaa bimacnaa waxaa loo jeedaa khalalka iyo goldoloolada gaajadu ay ku ima ka keenayso ee ka imanaya shadina waa la yidhi halkaa sadigeena culamada qaarkood shadi bay yidhahdeen sadina waa la yidhi awdideeda ama adkeynteeda marka waa inuu dee wax yarun ka sii qaataa ayay leeyihiin uu nafda uun ku yar maararowsiiyo wa ilaa haddii kaleo wax xalaal ah waxaynu dhihi in tawaqaca xalaalan qariiban ma tawaqucayo ma filayo xalaal u dhow khilaaf baa ku jira fa fii qawlin yashmacu qawl wuxuu leeyahay mar haddaanu xalaal filaynin dee ha ka dibiro waxay la ayadii baa faunay dura hayra baaqin walaa caadin fala isma caleyh ayaa la yidhi waladharu adharna waxa weeye ka dhargi maaye saduramaqi wuxuu uun ku awdayaa dee nafda ayuunbu ku celinayaa maxaa yeele mar haddii dee uu ruuxdii joojiso oo dhibaatadii uu ka baxo mudar ma noqonayo bay yidhaahdeen ilaa an yakaafa talafan inuu ka baqanayo dhimasho in ikhtasara hadduu sadurramaq uun ku gaabsado dee wuu sii socdaayo wuxuu leeyay bakti kalena heli maysid haddaa dee intan marka dhaqaaqdaba bila waxaan yara caloosha ku dhex dhacaano dabeetana day halkii un kasii socotaa marka dee wuu markaa ka yar dibiri bay leeyihin ama dee waaba ka yar tahay qaadan walow waxa usugnaaday buuri aklu aadamiyin mayitin hadduu qof baktiye helo wa iska hiigi karaa wa qatlu murtadin murtadna dilkiisa ayuu leeyahay wa xarbiyin iyo xarbi laa dhimiyin iyo umusaamanin iyo wasabiyin xarbiyin maya qultu waxaan idin oogay haddana nasaxu xillu qatli sabiyi walmar'ati alxarbiyeyni waa loo dili karaa lilakli cunid wallahu aclam waxau sheekhu yidhi qofkii baahidu ay haysay wuxuu leeyahay aklu aadamiyin mayitin qofkii wuxuu cuno waayey aadami dhintay hadduu meelahaa ka helo dee inuu markaa bawda iyo meelahaa ka goosto waa leeyahay uu iska cuno hadduu mayto kala waayo maxaa yeelay xurmada qofka nool ayaa xurmada ka dhintay ka weyn waqatlmurtadi wax kaluu waayeyo kaa dee muqadasaa diinta iyo ilaahiyo nebiga caayaya ayuu meelahan ka helay dee inuu xabad ku dhufto dabeetana uu iska cuno ayuu leeyahay waqatlu murtadin murtad inuu dilaa buu leeyahy dabeetana uu dee ka cuno waxoogay wa xarbiyin dee gaal aan dagaalamayna inuu dilo waxoogay ka cunona waa leeyahi oo dee macsuum baan ahayn walow qatli zani lmuxsin wuxuu muqnigu leeyahay kaa zaanilmuxsinka ah isagoo dee meherar soo maray dinaysiina waa dili karaa waa cuni karaa wa taariki salaa kii salaada ka tegay lafdiisa hadduu ku quusto waa iska caadi macnaa baad maqaamku taagay ninkii taariku salaadka eega wax allagu xurmo iyo qiimo u leeyahay ma jirto iyo markaa dee kii uu qisaasta kulahaa iyo waxaasoo dhan intuu kaga takhaluso inuu markaa waxoogay ka cunaa buu leeyahy laa dhimiyin laakiin isagu gaalkaa inu cashuurta ka qaadnee inaga dhex shaqaysta kaa isaga dili maayo cuni maayo wa mustaamanin iyo kaa dee ammaanka ku soo galay wa sabiyin xarbiyin iyo dee sabigi ilmihii yaraa ee isna golada gaalada aynu dagaalamayno isna ka dhashay nawawi baa wuxuu leeyahay qultu alasaxu xillu qatili sabiy walmar'ati alxarbiyeyn sabiga iyo gabadha xarbiyeynka ah ee qolada aynu dagaalamayno dee kasoo jeeda waxaa banaani loo dilay lilakli cunid wallahu aclam maxaa yeele macsuumeyn maaha waxaa dilkooda loo diiday lixaqi lkhanamiin unbay ahayd oo dadka qanimaysanaya yaan laga laynini xurmo ay leeyihiin may ahayn walow wajada hadduu helo طacaama haa'ibin mid maqan cuntadii ayuu helay akala waa cunaya wakrima waa magdhabaya aw xaadirin mid joogu helay mudarin oo isaga lafdiisa waa il daran lam yalzamhu ku waajin maayo badluhu inuu dhiibo in lam yafdul canhu haddaanu waxba ka dheeraanin fain aahara musliman muslim hadduu dee ka dooro oo u ka hormariyo nafdiisa jaaza waa banaayey aw hayra mudarin ayuu helay cuntadii lazimahu kaa waxaa ku waajibaya طcaamu mudarin mid la dhibaato geliyey muslimin oo muslima inuu quudiyo aw dimiyin ama dimiya fain imtanaca hadduu diido falaw qahru inuu qasbaa buu leeyahy wain qatalu habaa dilaba waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii baahnaa ee dhibaatadu haysay uu helo طacaama haa'ibin mid maqan guri halkan unbuu soo galay isagoo heedadaabayo oo dee bahal raashinaaba ka buuxa ciddii lahaydna ma joogto oo waa maqan tahay akara horta wuu cunay oo dee nafta waa ku joojin waariba waanu magdhabaya waxa uu cunay de hadduu mutaqawim yahayna qiimihiibuu ku magdhabaya hadduu mithli yahayna mathelkii ayuu ku magdhabaya ama ha karaya bedelkaa ama yuu karaynin aw طacaama xaadirin mudarin ilayhi wuxuu helay dee mid isagiiba la waxoogay la tiicayo oo gaajadii waxoogay yarna sita isaga lafdiisa il daran lam yalzamhu badlu horta balkaa waxoogayga sita dee waajibkuma aha inuu kan kala udhiba ila isbatiisi buu la il daran yahay in lam yafdul canhu haddaanay waxba ka soo dheeraanin ee isaga ayaa mudan ibda binafsika baa ilain layidhi naftaada ku bilow fain aahara hadduu haddaba ka horu mariyo nafdiisii isagoo isna saa u baahan musliman qof muslimu ka hormariyo isagoo isagii baahan ayuu qof muslima iska horraysiiyey jaaza waa bannaan yahay bal waa sunna baa li wayu'iruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa ilahay markuu ammaanayay nimanka wuxuu yidhi waxay ka horumarinayaan naftooday ka dooranayaan walow gaajaba ha ku sugnaatee saddexdii nin ee dee dagaalkii inta iyagoo haraad u baktiyaya mid biyo loo keenay ee yidhi kana iga daran ee udhiib igu xiga ee kii kalena yidhi kana iga sii daran ee kiina yidhi kii hore kana iga sii daran saddexdoodiiba haraad ka wada dhinteen ayaa iyaduna meesha ku jirta aw hayra mudarin haddaba kan xaadirka ah ee raashinka hayaa waa hayra mudarin waa mid iska dheragsan isagui oo baahi uma hayso lazimahu ka aan dhibaataysnayn raashinka haya waxaa ku waajibay icaamu mudarin muslimin qof muslimo dhibaataysan inuu quudiyo aw dimiyin ma dee gaalkaa inaga dhex shaqaysanayno cashuurta ka qaadayno inuu quudiyaa waajib bay ku noqonaysaa hayre darura naajiza baa meeshii taalla fain imtanaca waa diiday haddaba isagoo raashinkii hayaa qof muslima ama qof muslima ayaa uga baahday raashinkii oo u dhibaataysano naftu uga baxaysa wuu diiday falahu kaa dhibaataysan wuxuu leey qahru inuu xoog kaga qaadaa buu leeyay wain qatalow qudhaba ha ka jaree qudhaba ha ka jaree inuu ka qaadaa buu leeyahay haddii markaa sidaa uu ku dilo alla wax la hadur weeyaan ninkaas la isagaa xaq lagu lahaa is hortaageen waaya wa wainamaa yalzamhu wuxuu ku waajibayaa dhiibidaasi biciwadin bedel naajizin oo hadda la dhiibayo in xadara haddii ciwadkaasi joogo wailaa haddii kale fa binasii'atin ama falaw acamahu hadduu quudiyo walam yadkur ciwadanna aanu sheegin fal asaxu laa ciwada wax bedela male waxau sheekhu leeyahay haddii wuxuu horta ku waajibayaa bu ihi maaligan waxoogayga haysta inuu ninkan mudarka ah ee dhibaataysan qoodiyo ugu dhiibaa waxay ku waajibaysaa biciwadin bedel dee markuu waxiisan qiimihiisa helayo ayay waajib ku tahay qofkaa dhibaataysan waxay waajib u tahay inuu ugu dhiibo raashinka biciwadin bedel naajidin oo go-an oo hadda la siinayo in xadara hadduu ninkaasi ciwadkaa hayo haddii bedelkaa uu hayo wuxuu ugu dhiibayaa ciwad naajizahoba wa ilaa haddii kaloo ma hayo ninkiina waa baahan yahay dee igu shub ma jiraysa fa binasiatin ama ayuu markaa ku cunaya ayuu ku siinayaa majaanana markaas dee ku waajibi mayso waxaa la dhaha addarar laa yusaaru bidarar dhib dhib laguma suuliyo qofkani waa dhibaataysan yahay dee kan kaloo lagaba yaabay intan yaree raashinkaa inaanay ugaba dambaynin dee dhiba kan inta dhibaatadiisii kan dhibkiisa lagu suulin maayo oo waa qaaciida u suuliya addararu laa yuzaalu bidarar dhibaato dhibaato laguma suuliyo falaw acamahu ama qofkii dhibaataysnaa ayuu quudiyey walam yadkur ciwadan har magaajaa ku haysa bui waxaa seen aada ula hedadaabaysaa magaajaa bui hoo buu yidhi dabeetna waa usoo dhig walam yadkuc ciwada intaa iska bixi iyo waxaasaa lagaa dooni midnaa ma odhan farasaxullah ciwad alla wax lagu leeyahay ma jirto ninkaa markuu iska dibiro waa iska dhaqaaqi karaa maxaa yeelay dee raashinkaa iyo waxaa waxaa iska caadiya inaan waxba lagu kala mar hadduu weliba qofku dhibaataysan yahay